waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii ay dhowaan al-shabaab ku qaaday xeebta liido ee magaalada muqdisho halkaasoo dhimasho dhaawacyo fara badan ay ka dhalatay ayaa waxa uu ka dhacay isla xeebtaasi liido ee magaalada muqdisho mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo boqolaal dhallinyaro oo ka socda qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay qayb ka yihiin shaqaalaha dowladda ayaa ka qaybgalay dibadbaxaasi waxaana ay muujiyeen siday uga xun yihiin falkii ay al-shabaab ay ku dishay dhallinyaro soomaaliyeed ooan waxba galabsan kuna sugnaa xeebta liido ee degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir qaar ka tirsan dhallinyarada soo agaasitay dibadbaxaasi ayaa goobta ka hadlay marka insha allah tacaalaa waxaan rabnaa dhammaan inaan dhallinyarada ku gugaadino ku guugaabino dadaalkay u dadaaleen dhiigga ay shubeen garab istaagga ay sameeyeen maanta waxaan rabnaa inaan mid ka naqanno inaan argagixisada khawaariista la dagaalanno kulana dagaalanno ninkii qalin kula dagaali karo ninkii maaliyad kula dagaali karo ninkii cod kula dagaali doono dhallinyarada soomaaliyeed meel walbaad joogtaan waa inaad dalkiinna iyo dadkiinna garab istaagtaan si looga hor tago cadowga ummadda soomaaliyeed maanta waa maalintii dhallinyarada berri ma rabno inay mar damba soo dhacdo wiil dhallinyaro ah inay nimanka khawaarijta ay dilaan waana u istaagnaa sidaa ugu hortegi lahayn insha allah tacaalaa waana aaminsannahay soomaaliyeed awooddaas iyo kartidaas inay leeyihin aan isgarab istaagno aan dalkeenna dhisanno waxay ka soo horjeedaan quruxdan iyo wanaaggan aad aragtaan qofkii imaada xeebta liido wax xumaana kuma arki jirin waxaan xasuustaa dad ajaanib ah oo noo yimid inay ku tilmaameen xeebta ugu asturan caalamka xeeb gabdhaheenna ayagoo xijaaban ay joogaan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh oo goobta isna ka hadlay ayaa sheegay in isku soo baxan uu fariin u diray al-shabaab oo uu ku eedeeyey inay u soo jeesteen sida uu yidhi beegsiga shacabka soomaaliyeed walaalaheennii wax ku gaareen inaan u ducayno marka koowaad ayaan halkaan iskugu nimid ka dibna inaan muujinno khawaarijna aan u sheegno farriinna aan u dirno inaysan dawladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed midnaba inaysan waxba ka qaadi karin waxbana u dhibi karin waxaan rabaa marka koowaad inaan halkaan uga tacsiyeeyo dadkii walaalaheenaha oo halkaan ku dhintay intii dhimatay ilaahay inuu naxariisto inta dhaawacaana si fudud ilaahay inuu maaragtay caafimaad degdega iyo bogsiimo degdega ilaahay inuu ku siiyo waxaan rabaa dhallinyarada soomaaliyeed inaan uga mahad celiyo markii dadka soomaaliyeed oo halkan dhibka loogu geystay dhaawacoodii sida ay ugu gurmadeen oo ay dhiiggooda ugu shubeen oo ay isbitaallada ugu tageen inaan uga mahad celiyaan rabaa gaar ahaan dhallinyarada sidii ay isku abaabuleen waxaa laysku leeyahay maantaoo kale dadka dhintay waa walaalaheen ducay nooga baahan yihiin kuwa maaragta dhaawacaana garab istaag iyo gurmad ayay nooga baahan yihiin ayaguna waxaan rabaa marka farriinta halkan aan ka dirayaa waxay tahay bannaanbaxan shacbiga oo dhallinyarada soomaaliyeed iyo dadka gobolka banaadir deggan uu maanta halkan isugu soo baxay kuna muujinaayo inuusan khawaarij khawaarij in hal meel looga soo jeesto waxaan rabaa inaan idiin sheega dadka soomaaliyeedow dawladdiinna garab istaaga khawaarij waa u jeediin footiin aktoobar dhib ka weyn oo dadka soomaaliyeed khawaarij u geysata ma jirin maantana waa ka noolna dadkii dhintana maaragtay oo eheladoodii ka dhintana waa loo wada duceeyey welina waxaa socda dhibkii ayaa socda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka qaybgalay dibadbaxaasi ayaa dhammaantoodba muujiyey sida ay ugu xun yihiin dhibaatada loo geystay dhallinyaradaasi soomaaliyeed wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xasan maxamed xasan eelay iyo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa ayaa iyaguna si wadajira halkaasi uga hadlay iyagoona dhalinta ugu baaqay in ay midowdo diyodadayin may ciidamada xooggan isku reeb waayeen waryaa walayo on dareeraan ciidan ma ee walayo on dareeraan dawlad ma ee walayo on dareeraan shacabku waay shacabka wali lakufadeeye inayoo ha sheegaan shabaab argagixisada inayoo ha sheegaan ha lakufadee cadowga oo khawaariijta ee sidaysan ogtiin dhilgu waay waryaa dhilgi ba ka baxeeye dhilgi wali ka baxeeye inay la buufi waay waryaa cadowga inaysan isku buufidaan diyaaringa tiina cadowga inaysan idowgin ku buufidaan diyaaringa tiina jiiriya wali kajarayni sheegtan diyaaringatina eedi eedaan mahasintii oo ay soo galeen inay laayaan dhallinyaro aan waxba galabsan dhallinyaro mustaqbalka idinkaa leh waxaa loo baahan yahay inaad hay-adaha amniga aad la shaqaysaan waxaan u baahannahay inaan gacmaha isqabsanno adduunyada nabadda aad aragteen dadka iyo waxa wada shaqeeya dawladnimada indhaha eh, dawladdu waa shacabka iyo dhallinyarada saasi darteed si aan uga adkaanno cadowga oo aan u sii labalaabno dagaalka iyo aan kula jirno waxaan iga codsanaynaa inaad la shaqaysaan hay-adaha amniga inaad indhihiinna furtaan in ummadda soomaaliyeed darajatu lqalyaan ama heerkulkooda boqolkii inuu gaadho wax ugu harsan miyaa jiro haddii aan ara ogeyn goobjoog u ahayn xasuuqii ay ummadda soomaaliyeed ugu geysteen zobe wan iyo tu wax noo harsan miyaa jiro waxaan ogeyn goobjoog u ahayn xasuuqii harkaha iyo saamaha ardada ugu geysteen wax noo harsan miyaa jiro waxaan ogeyn xasuuqii dhakhaatiirta ugu geysteen hotel shaamow wax noo harsan miyaa jiro hadda oo habe hore aan goobjoog u ahayn xeebta liidu wixii ka dhacay wax noo harsan miyaa jiro ugu dambayntii gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa dibadbaxyaasha la hadlay haddii qalbigu maaragta uu dhinto idaa maata alqalbu daabat alxikma waidaa tada- waidaa waidaa maata damiiru daaba kulla shayin waa dadaan damiir lahayn ee maalin kasta ka ooyinsiinaayo hooyo soomaaliyeed ka ooyinsiinaayo aabbo soomaaliyeed ka ooyinsiinaayo taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin acwaam inay yihiin dad oo doqomo ah inay yihiin xusada inay yihiin in lala dagaalamo inay waajib nagu tahay rasuulkana wuxuu yidhi man qatala duuna nafsihi fa huwa shahiid qofkii naftiisa soo difaaca dhinta waa shahiid waxaan rabnaa dawladda indhaheedii iyo dhegaheedii indhaheedii waa idinka gacanteediina waa ciidammada waxaa laydinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno weerar ku bilowday qaraxyo oo ay al-shabaab jimcihii ku qaadeen xeebta liido ee degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho halkaasoo uu xigay dagaal saacado fara badan ku qaatay ciidamada dowladda inay soo afjaraan waxaana halkaasi ku geeriyooday ku dhowaad ilaa iyo afartan ruux oo dhallinyaro u badan halka in ka badan toddobaatan kalena uu soo gaaray dhaawacyo kala duwan waxaana weerarkaasi cambaareeyey qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay culummadu ku jirto kuwa oo sheegay in la beegsaday dhallinyaro shacab ah oon waxba galabsan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo safar shaqo ku maraya qeybo ka tirsan gobolka mudug ayaa sheegay in muddada lixdan sano ee uu maamulayo puntland uu ku dadaalay in puntland xaqeeda uu soo dhiciyo isagoona sheegay in uu diiday in lagu qasbo go'aano aan dan ugu jirin shacabka puntland lix sano baan ku sii socdaa inta aniga aan dowladda puntland madaxweynaheeda ahaa puntland waxaan u soo dhicinna maahan weli waxna lagama dhicin go'aan khaldan oo aan qaadannay ma jiro weliba qaarkood waxaa nalagu saaray cadaadis inaan go'aanno khaldan qaadanno waxaa la ysku dayey inaan go'aanno khaldan qaadanno oo sida siyaasiyiinta lagu yaqaano la yidhaahdo dantiinnaa ku jirtee qaata waxaan ka doorbidnay inaan danta dadweynaha ilaalinno inaan danta gaarka ah ee aragtida siyaasiga ah inaan meel u dayno waxaan ku faraxsanahay in ilaahay uu nasiib noo siiyey aniga xukuumaddeedaba inaan xukumayno oo hogaaminayno shacab bisil oo dal jecel oo danihiisa ka shaqaynaya degaan kastoo aan tagnay weli maan arag wax qof dantiisa ka sha- ka hadlaye dadku waxay ka hadlayaan bulshada ay odayaasha u yihiin baahiyahooda madaxweynaha ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay go'aanka ay kal hore puntland ku joojisay isticmaalka shilinka soomaaliga ihii waxaana uu sheegay inay ka hortageen in bulshada la ceyrteeyo oo hantidoodii lagu dhaco dowladda puntland hadda waxaa u yaalla toddoba milyan wasiirkii maaliyadda waa joogaa markaasna bankiguu jooga toddoba milyan doolar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin soomaaliya noo kaydsan hadda oo meelaan geenna garan la'na dowlad dhexoo naga beddesha oo mid kale noogu beddeshana ma hayno haddaa idinka inay dayn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo kaash ma haysannaa leedihiin laakiin cayr baad noqon lahaydeen markaa haddiina lagu sii dayn lahay horta arrintaas waxay ahayd go'aan qaran markii la qayliyey cid kasta oo dhaqaalo wax ka taqaanaan u yeernay madaxweynihii hore cabdiraxmaan farol oo baankar ahaa baan baan guddi madax uga dhignay wasiirkii hore ee maaliyadda faarax al sharaar u yeernay macallimiintii jaamacadaha u yeernay bal halkeenaan nir kaa ka duwan haddaa haysaan waxaa la isku dayey in la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa si shilinku u socdo lacaga dhigta ee shirkadihii waxaa la isku dayey in la yidhaahdo hal doolar wax ka yar wax laguma gadan karo si loo dhiirogeliyo in shilanka la isticmaalo intaasoo muxaawalaa la sameeyey waxay ka badan weyday go-aankii hore ee dowladdu qaadatay inuu shaqeeyo waxaan ku faraxsanahay go-aankaasi inuu hantidii dadka masaakiinta ah aysan ceyrtoobin oo niman hadda ma raba magaalooyinkan aan magacyadooda sheegay laakiin puntland ka baxsan intay mashiinno dhigteen bay waxay daabici jireen lacag markaasaa intii la keenaa doolarka laga qaadan jiray dadkan horta waxaan ka hor istaagnay waxay ahayd in dalkan uu ku dhaco cayrnimo toddobadaas milyan annaga qaadannay laakiin waxaan xakamaynay boqol boqol milyan oo sidaasoo kale loo dhici lahaa haddii la sii dayn lahaa oo la dhihi lahaa yaa lagu dhiiran horta qodobkaas qodob dowladdan badbaado u ah waa dhaqaalaheeda mana u malaynaayo inuu go'aan khaldan ahaa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho